bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay afariyo labaatanka julaay sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maxkamadda sare ee dastuuriga maamulka somalilan ayaa xal ka gaartay isqaqabsi u dhexeeyey axsaabta mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka ee maamulkaasi ayadoona golaha axsaabta maalintii shalay laga hor istaagay kulan inay ku yeeshaan xarumo ay ku ballansanaayeen inay isugu yimaadaan shirweyne ay ugu magac dareen ka tagshiga aayaha somalilan golaha axsaabta qaarkood ayaa albaabada la isugu dhuftay xarumahooda waxaa sidoo kale laga hor istaagay hodheelo ay ka dhici lahaayeen shirarkaasi ciidamo boolis oo aad u fara badan ayaana la daadiyay goobaha qaar qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka somalilan ayaa sheegay in shirka uu ahaa mid lagu arqaladaynayo ammaanka iyo xaaladda deganaansho ee maamulkaasi inkastoo axsaabta ay sheegeen inay xaq u lahaayeen inay arrintaasi sameeyaan ayna isugu yimaadaan maxkamadda sare ee dastuuriga ayay socdaal ku yimaadeen ka gadaal markii laga horreysagay hodheeladii ay ku shiri lahaayeen maxkamadda ayaana u fadhiisatay go-aanka soo saarista arrinta ku aadan dacwad maalin ka hor ay u gudbiyeen golaha axsaabta ayagoona ugu dambeyn go-aankii soo baxay uu ahaa mid ay ku diirsadeen golaha axsaabta mucaaradka ee maamulka somalilan iyadoo sidoo kalena xukuumadda ay sheegtay inay qaado doonto waxyaabihii ka soo baxay golaha maxkamadda sare ee dastuuriga maamulka somalilan haddaba garsooraha maxkamadda ayaa ku dhawaaqay go-aanka la soo saaray
jamhuuriyadda somalilan markay aragtid qodobka siddeed iyo sagaashanaad faqradda koowaad xarafka ja iyo qodobka boqol iyo kow ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda somalilan markay aragtay cabashada ay usoo qorteen labada xisbi mucaarid xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud iyo xisbiga wadan kuna taariikhaysan bishii toddobaad shaniyo tobankeedii markay aragtay jawaab celinta ay soo gudbiyeen cidda laga cabanayo oo ah wasaaradda daakhiliga iyo taliska booliska kuna taariikhaysan bishii toddobaad markay aragtay kalsoonida ay dhinaciyadu siiyeen maxkamadda dastuurka waxay soo saartay qaraarkan qodobka koowaad waxa weeyaan in axsaabta mucaaridka ee ucud iyo wadani ay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shirarka uu siinayo dastuurka jamhuuriyadda somalilan xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda xeerarka kale ee qaranka gaar ahaan qodobka labaaaanaad ka saddexlaatanaad faqradda saddexaad qodobka labasodonaad faqradda koowaad iyo faqradda labaad ee dastuurka qaranka waxaa kaloo waajib ku ah wasaaradda arrimaha gudaha booliiska iyo hay-adaha kale qaranka inay ixtiraamaan islamarkaana aanay ka hor joogsanin xuquuqda dastuuriga ah ee ay leeyihiin axsaabta mucaaridka iyo muwaadiniinta kale si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda somalilan iyo xeerarka kale ee dalka u yaalla
haddaba go-aanka maxkamadda ka soo baxay kadib waxaa siyaabo kala duwanay bahda warbaahinta bannaanka hore ee maxkamadda kula hadlay qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka ee maamulka somalilan iyo xisbiga muxaafidka ayadoona wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka somalilan oo sheegay inay go-aanka soo dhaweynayaan ayna ku dhaqmi doonaan waxaa dhanka kale la hadlay warbaahinta jamaal cali oo ah musharaxa u taagan xisbiga mucaaradka ee ucid iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa xisbigaasi cabdiraxmaan ciro kuwaasoo gebi ahaanba sheegay inay ku diirsan yihiin soona dhoweynayaan go-aanada ka soo yeeray maxkamadda sare ee dastuuriga waxay ku dhisantahay shareecad waxay leedahay institution dowladeed oo qaybo qayb qaabisan tahay garsoorku waa marka ugu dambeeya ee loo noqdo weeye sharcigana iyagaa fasira sidaa awgeed wixii maxkamadda dastuuriga ay soo saartay haddaan dowladda somalilan adaan ka wakiilhay waana aqbalsannahay waana ku shaqaynaynaa waana dow inaanu ilaalino annaga lafteedu iyo mucaaridkuba nidaamka iyo dastuurka iyo xaqdhowrka guul baanu aragnaa waxaanu aragnaa wixii aanu ka doodaynay waxay ahayd mucaaradku ay xaq u leeyihiin inay shiraan meeshay doonaan ay ku shiraan inay dastuuri tahay oo dastuurka qaranka ay ku qoran tahay in xisbiyada mucaaradku ay shir qabsan karayaan oo ay ka doodi karayaan arrimaha qaranka u yaalla taasi waxa weyaan waad ogeedana maalmihii ugu dambeeyey cabijuglay fara badan ayaa caburinba waxay nagaga imanaysay ciidanka booliiska iyo wasaaradda daakhiliga ay nagaga imanaysay hodheeladii ayaa la mamnuuco la yidhi kuma shiri karaan nidaamka garsoorka somalilan ay guul u tahay shacbigana u tahay annagana kalsoonina siinayso shalay baanu keennay dacwadda maantana go-aankaa laga gaadhay taasi waxayna tusaysaa inaynu ku soo dhiiran karno ciddii ka bagaysay nidaamka garsoorka somalilan waxaanu u aragnaa guulay shacbiga u ah guul axsaabta u ah awooddii loo soo celiyey axsaabtu lahayd ee dastuurku siiyey ahayd inay shiri karaan waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay bay jira hadalayn ku aadan mucaaradka oo ka cabanayay dhanka habdhaqanka xukuumadda oo inta badan u adeegsanaysay ciidamo si aysan isugu imaanin kulamahay inta badan ay ku dhawaaqaan inay ku yeelanayaan gudaha magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan arrinta maalintii shalay maxkamadda ka soo baxday ayayna u arkaan shacabkii golaha axsaabtaba kuwa lagu diirsado sidoo kalena ay wax badani ka tari doonto xaaladooda ayagoo sheegay in wixii dastuurku uu golyahay oo keliya ay ku dhaqmi doonaan ayna samay doonaan kulamadii hore ay ugu baaqeen ee dastuurka ugu ogolaa sida ay ka dhawaajiyeen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer waxaa degan xaalada degmada baardheer ee gobolka gedo oo maalin ka hor gacanta u gashay ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay kaabayeen kuwa midooda afrika ee amisom iyadoona baaritaano ay ka sameeyeen maalintii shalay ilaa iyo maalinnimadan maanta oo jimcaha ah gudaha magaalada baardheere ee gobolka gedo wararka waxa ay tilmaamayaan in xaalada magaalada ay tahay haatan mid degan iyadoona kooxihii ka tirsanaa ee al-shabaab ee lagala wareegay halka ay haatan u ruqaansadeen dhankay degmada bu'aale ee ah xarunta gobolka jubbada dhexe wararka ka imaanaya waxaay sheegayaan gobolka jubbada dhexe naftirkiisu inay ka soconayaan saasaan ku aadan howlgallo militari oo ay damacsan yihiin ciidamada midowda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda oo ay kaabayaan kuwa maamulka jubbaland inay halkaasi ka sameeyaan howlgallo dheeraad ah si gacanta lagu soo dhiga degmadaasi iyo deegaano kaloo dhowr ah oo ka tirsan gobolka degmada bu'aal ayaana ah xarunta maamulka jubbaland inkastoo haatan si kumeelgaar ay u degan yihiin magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada dhexe wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraanna waxa ay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka soconayaan qaybo ka mida gobolkaasi iyadoona haatan laga dareemaya dhaqdhaqaaqyada degmooyinka waaweyn ee gobolkaasi sida jalalaqsi buuloburte beledweyne iyo sidoo kale maxaas iyo tuulooyin dhowr oo hoos yimaada howlgalka ayaa waxay yihiin kuwa ay samaynayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa midowda afrika amisom ee ka socda waddanka jabuuti ciidamada isgarabsanaya ayaa la sheegayaa inay ku wajahan yihiin deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka hiiraan oo haatan gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafay hiiraan waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan howlgalkan ayaana ah mid garab socda howlgallada ka soconaya qayba ka mida gobollada dalka soomaaliya magaalada cadaado ayaa waxaa lagu soo cidleeyey munaasabada shalay ilaa iyo xalay ka soconaya halkaasi kuwaas oo lagu caleema saaraya madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleeda oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka qaarkood iyo sidoo kale wafuud ka kala socota beesha caalamka urur goboleedka igad midooda yurub iyo sidoo kale midooda afrika mas-uuliyiintii ka qaybgalay kulamada waxaa qayb ka ahaa ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas kay safiirka dowladda turkiga u fadhiya dalka soomaaliya iyo sidoo kale ergeyga urur goboleedka igad ee soomaaliya iyo xubno kaloo dhowra kuwaasoo gebi ahaanba soo dhoweeyay calimasaarka madaxweynaha galmudug uguna baaqay inuu ka shaqeeyo wada shaqaynta uu la leeyahay maamul goboleedyada deriska la iyo sidoo kale ka shaqaynta dib u heshiisiin uu ka sameeyo arrimaha la xidhiira muranka ahlusunna wal-jameeca cabdikariin xuseen guuleed oo ka hadlay munaasabadda calimasaarka iyo tii habeenkii xalay a ka dhacday cadaado ee ahayd cabdisharaf uu u sameeyey wafuuddii ka qayb gashay calimasaarkaasi ayaa ballan qaaday in ugu horreyn diiradda uu saari doono wadatashiga iyo sidoo kale dib u heshiisiinta iyo isu keenidda dadka ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ee maamulkiisa hoos yimaada cabdikariin xuseen guuleed ayaa sidoo kale tilmaamay in mar walba uu ka shaqayn doono sidii uu isugu keeni lahaa ummadda soomaaliyeed ee ku sugan gobolkaasi gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaana ka mid ah gobollada ugu badan ee ku nool yihiin dad kala duwan waana mid ka mid ah gobollada ay u adkeeday dhisidda maamulada ka jira dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo munaasabada soo afjara ayaa ugu baaqay in dib u heshiisiinta xoogga u saara madaxweynaha cusub ee galmudug cabdikariin xuseen guuleeda sidoo kalena uu ka shaqeeyo midnimada iyo aayaha ummadda soomaaliyeed munaasabada ayaa ugu dambeyn kusoo idlaatay jawi nabada ayadoo haatan looga fadhiyo inuu soo magacaabo cabdikariin xuseen guuleed xukuumad dhammaystiran oo ka kooban dadka ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka soomaaliya waxna kusoo kordhiso xaalada nololeed ee dadkaasi ku dhaqan gobollada dhexe warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheer ah khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudana waa naga intaa waxaa warkaidiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur aamiin tani intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu